فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo ah habeennimo talaada ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay toddobada bisha dulxaja sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin oo soo riday diyaarad dagaalla way leeyihiin shisheeyah dalka ku soo duulay taasoo ku dulahay habeesa iyo hawada deegaanka xawaadley ee duleedka balcad ciidanka shabaabulmujaahidiin oo si buuxda gacanta ugu dhigay maanta deegaanka xawaadley war saxaafadeed arrinka lagu faahfaahiye aad caawa maqli doontaan maamulka la baxay hirshabeelle oo maalmihii lasoo dhaafay walaac ka muujinayey xaaladda deegaanka xawaadley oo ay la wareegeen maantay ciidanka shabaabulmujaahidiin iyo xubno taabacsan dowladda federaalka oo si la yaab leh uga hadlay qabsashada mujaahidiinta ee deegaankaas dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale caawa qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xasan shiikh oo maantay looga wacay xerada xalane ee magaalada muqdisho xilli ay sii kordheen hay-adaha saadaalinaya in talada dalka ay la wareegi doonaan shabaabulmujaahidiin maxay ka dhigan tahay in xasan shiikh maanta isdegdeg ah looga waco xerada xalane siyaasi soomaaliyeed oo aan qodobkani ka waraysanay ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan kooxaha mucaaradsan dowladda federaalka oo shuruudo ku xiray gogosha uu fidiyey xasan sheikh war ay ku midaysan yihiin oo ay soo saareen ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan ganacsatada magaalada saakow oo loo soo gebagabeeyey duruus ku saabsan culuumta luqadda carabiga qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo ka warramaya ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysa doontaan qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ah iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad barnaamijka caawa kaga bogo doontaan ee waa mar kale iyo dhuuxa
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo talaada ah taariikhda miilaadyadana waxay ku beegan tahay labada bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maantay waxa ay diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidanka shisheeyaha ku soo riday deegaanka xawaadley ee duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe iyadoona sidoo kale ciidankeeda ay si buuxda ula wareegeen deegaanka xawaadley wararkaasoo idil waxa inoo faahfaahinayaa wariyaheenna maxamed cali aadan bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ku soo rideen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe iyo isla deegaankaas oo ay si buuxda ula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay mujaahidiinta oo soo riday diyaarad dagaal lixda dulxija kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada labada juun laba kun shan iyo labaatanka war-saxaafadeedka ayaa waxaa qeybihiisa hore lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay galabta oo isniin ah dhulka soo dhigeen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ay cadowga saliibiyiinta ah lahaayeen taasoo howlgalla shahaadala dirirnimo ah oo lagu dhibaataynaya dadka muslimiinta ah ku howlaneed war-saxaafadeedka ayaa waxa uu markaan soo bandhigayaa qaabka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo rideen diyaaradda helikobtarka ah iyo halka sida gaarka ah looga lahaa waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo adeegsanaya hub ku munaasab ah ayaa diyaaradda helikobtarka ah ku beegsaday hawada deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe diyaaradda ay mujaahidiintu soo rideen ayaa waxaa iska lahaa isbahaysiga saliibiyiinta afrikaanta ee ku soo duulay dalka muslimka ah ee soomaaliya si gaar ah waxay uga diiwaan gashaneed waddanka uganda waxaana burburkeeda gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka xawaadley kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen ciidankii burundi ee ku sugnaa iyo kuwa dowladda federaalk waxaana lagu yidhi dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halkaas oo sanadihii u dambeeyey ay xoog ku haysteen saliibiyiinta afrikaanta ah askartii cadowga ahaa ee ka tirsanaa saliibiyiinta burundi ayaana deegaanka isaga cararay kuwaasoo u dhaqaaqay dhinaca muqdisho deegaanka xawaadley ayaa ka mid noqonaya degmooyin iyo deegaano badan oo ka mida wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan oo bilihii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta allah fadligiis ka xoreeyeen cadowga islaamka dibna uga taageen calanka towxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa ay diinta dhammaanteed allah keliya uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
cabdisamad deegaanka xawaadley oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay uu maamulka la baxay hirshabeelle islamarkaana ka arriminayay deegaankaasi uu walaac badan ka muujinayey in xawaadley ay u gacan gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegayeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo buuxdhaafiyeen duleedka deegaanka islamarkaana ay dareemayaan qalqal xoogan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka xawaadley ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafay cadaadis xoog ku hayeen dadka ku dhaqan deegaankaas iyagoo ku eedeynayay inay xiriir la leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay deegaanka ka xirxidheen tiro dad ah oo ay tacadiyaad kala duwan u geysteen kani waa guddoomiyaha deegaanka xawaadley waxa uu kul sii horreysay qiray inay ku xadgudbeen dadka shacabka ah oo ay qaarkood xireen isagoo dhanka kale sheegay inay difaacan doonaan deegaanka xawaadley balse maanta isagoon dheg la qabta lahayn ayuu isaga firxaday deegaanka xawaadley arrinkaasi waxaan islamarkaasi aan amar dul dhigay ciidanka amniga howlagalafna ayaa la qabtay islamarkaasi raadkeena ama aragtideena meelaha ay muuqatay ilaa iyo saddex qof iyo laba qof tira nuucaasi aan ka haynaa wixii kale islamarkaasi aan ka shaka qabnana raadkooda waan ku joognaa ammaankeeda aan xoojino qaybihii kale oo militariga noo jooga ayagana kaalintooda inay qaataan marka taraajiida oo waxaan samaynaynaa degmada iyo nabaxyadeeda aan ku difaacano la wareegitaanka deegaanka xawaadley ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sii kordhin doontaa walaaca uu qabo maamulka la baxay hirshabeelle oo bil ka hor ilaa iyo maanta maalinba maalinta ka dambaysa warbaahinta ku soo bandhigayay inuu guluf ku qaadayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab abaabul badan ay wadaan balse waxa ay taasi ku ekeed inta ay kaamirada hortaagan yihiin oo keliya wixii intaasi ka dambeeyena ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo waa lagu kala dhuntay qabarka la xiriira deegaanka xawaadley ee gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo diyaaradda laga soo riday ciidanka shisheeye ayaa waxa uu si aad ah u qabsaday baraha internetka waxaana dadka ka hadlayay ka mid ahaa xubno taageersan dowladda federaalka oo iyagu si ka duwan sidii ay horey wax ugu tabin jireen ee maanta usoo tabiyey la wareegitaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka xawaadley waxa ay fashil iyo guuldarro ku tilmaameen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan deegaanka xawaadley soo ridaan diyaarad ay leeyihiin ciidamada shisheeye intaasna aysan ku ekeena deegaano badan oo ka tirsan shabeellaha dhexe oo weliba qaarkood ay aada ugu dhow yihiin magaalada jowhar laga dareemayo qalqal iyo cabsi xoogan oo ku aadan inay u gacan galaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo hadda ma jiro ee wax wara oo kasoo baxay taliska ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka kaasoo ku aadan diyaaradda looga soo riday ee deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe wixii warar ah ee kusoo kordha arrimahanna waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe insha allah aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena maxamed cali aadan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waxaad soo dhegaysateen warbixintii maxamed cali aadan dhanka kale waxaynu helnay qof goobjooga ah oo ku sugan deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe waxaynu ka waraysanay diyaaraddii maantay halkaas ay ku soo rideen ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyo sidoo kale xaaladda guud ee deegaankaas iyo cidda gacanta ku haysa asalaamu calaykum magacaaga walaal magacayga alxamdulilah waa macalin axmed
xaggee joogtaa waxaan ku suganahay maasha allah jinka maxaa la yidhahdaa xawaadley xawaadley si fiican haa xaaladda guud ee deegaanka xawaadley hadda inooga waran yaa gacanta ku haya xaaladda guud alxamdulilah xarakadaa ku hayso ilaahay fadligiisa fadligii ilaahay maarata ummadda dhibay ilaahay yaa qabtay haye ilaa ilaahay fadligiisay ka ahaatay ee, diyaarad inay halkaasi ku soo dhacday ayaan maqalnay bal inooga waran alxamdulilah ilaahay fadligiisa ilaahay baa soo riday diyaaradiina waxa waaye xoogaa raggii mujaahidiinta hadday meesha ay ku aragtay xoogaa inay maarata iyaga ay soo nuxsadeen ay aragtay wareegay bilowday haye xoogaa bay wax bay turtuurtay
haye ka dambeeyey ilaahay fadligiisa waa lagu takbiirsaday maxaa lagu sameeyey
ilaahay fadligiisa waxa waaye ilaahay baa galay haye diyaaraddii miyaa la soo riday Ah. haa helicopterkaa la soo ridayba adigu ma aragta diyaaradda nooceeda
nacam helicopter ay ahayd sideedaba haye bal inooga sheekee Ah.
qaabka ay u ekeyd
waa qaadkii micnaha burundeskii meeshii xabaadley ilaahay fadligiisa junuudda ilaahay waa badan tahay mugtee dagaal oo si tooso ilaahay ku qaadayaaba jirtaba biya ilaahay ku imtixaanay haye diyaaradda bal Ilaahay inooga waran fadligiisa.
qaabkeeda diyaaradda qaabkeedaad aragtay diyaaradda ilaalmay aheed xoogaa raggii baxaayo maaragta oo burundiga ah burundigii baxaayay ilaalmo aheed haye marka wixii ka dambeeyey koley un mujaahidiinta meesha kusoo bacbacdhigay haye diyaaradda ee, si gaara halkee ugu dhacday markii la soo riday waxay ku dhacday meel la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa buundada markan maqdis meesha lagu aado haye
waa bariga maaragta ee, buundada barigeeda wa ilaahay fadligiisa waa un burburtay ilaahay burburiyey waa haye xaalkeeda waa un xaalad ilaahay maaragta ogaway ay ahayd haye ee bal hadda hadda oo aan kula hadlayo oo fiid ah bal xaaladda guud ee ka waran deegaankaas deegaanka alxamdulilah maanta rag- ragga mujaahidiinta aad usoo dhaweeyeen waa un dadka waxaad malaysaa maxaa maxaa umalaysaa ummadii maaragta gaala unba iska haysatay mooye Mhm.
waa ummad maaragta islaamka jecel wa haye waa alxamdulilah raggii inla qaaday ba ku dhaweed ba ummadii inay qaadaan mujaahidiinta inay qaadaan ayba diyaar la ahaayeen ilaahay fadligiisa haye alxamdulilah shacabkii waa un waa laga dhaqaaqi waayey meel loo dhaqaaqali waayey haye takbiirta aagga diyaaradda hadda ay ku dhacday yaa ku sugan mujaahidiintaa ku sugan haye aawey marka Ah, ciidankii sida- burundi ee ku sugnaa ee deegaanka
deegaanka burundigii ku sugnaa ilaahayaa naga qaaday waa un ilaahayaa waday haye diyaaradda Ah.
ee, ciidan miyaa saarnaa
haa haa haa raggii maaragta waxa ummadda ku tuuraysay ummadda dhibaysay haye raggaasaa saarnaa iyagoo maaragta dhaabac eh, rag- diyaaradooyin kale ah maaragta meeshay kasii qaadeen iyagan oo oo dhaawac ah ciidanka burundi ee Dhaabac, diyaaradda wuu haa, dhaawac dhaabac. Haa, diyaaradda iyo wixii saarnaayo meesha dhaabac ku noqday iyo wixii maaragta markii markiiba ka faktay wixii cadowgii meeshii ka faktay markaas kadib ay diyaaradii qaaday haye halkaftarsi kalaa qaaday haye laakiin burburkeeda diyaaradda meeshuu yaallaa waa ku yaacay dadka deegaankaaba ku yaacaya islamarkiiba meesha mujaahidiinta xoogaa meesha ku hormartay mujaahidiinta markii ay tageen xoogaa markii ma- istilaaci wixii ay fiirfiiriyeen wixii ka dambeeyey waa un ka tageen haddana mu- eh, shacabkiiyaa meesha sii tagayba diyaaradday ka hor tageenba haye waa alxamdulilah ilaahay yaa burburiyey dadka deegaanka hadda xaalkooda waa sidee dadka deegaanka xaalkood hadda waa degan yahay alxamdulilah waa takbiirsanayeen ilaahay yaa maaragtaa ay u tadaruucayeen kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe oo inooga waramayey diyaarad maantay halkaasi ay ciidanka shabaabul mujaahidiin ku soo rideen taasi oo ay lahaayeen ciidanka shisheeyaha
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdalla mukhtaar aad ayaad u mahadsan tahay walaalka kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya jiidda khaza ayaa maanta baahiyey muuqaal ay ku soo bandhigayaan kamiin culus oo ay u dhigeen ciidanka kayaanka gumaystaha ah garabka warbaahineed ee kooxaha wax iska caabinta ayaa baahiyey muuqaal ay ku soo bandhigayaan howlgallo gaar ah oo isugu jira duqayn iyo dhabagal islamarkaana ay ku beegsadeen cutubyo ka mid ah ciidanka yahuudda ee ku sugan gudaha jiidda khaza gaar ahaan magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta qidaaca laba goobood oo ay saldhig ka dhiganayeen ciidamada yahuudda oo ku yaala xaafadaha alqararah iyo mandiqada isbitaalka al orobiya ayuu muuqaalka soo bandhigayaan kooxaha muqaawamada ah oo gantaallo hoobiyaal ku beegsanaya labadaasi goobood iyo ciidankii ku sugnaa ee ka tirsanaa ciidanka maamulka yahuudda dhanka waqooyi ee magaalada khan yunisna muuqaalka ayaa soo bandhigaya howlgal dhabagal ah oo ay halkaasi ka fulinayaan dagaalyahano ka tirsan muqaawamada islamarkaana ay ku beegsadeen ciidamada yahuudda ah oo halkaasi isku aruursanayay khasaaraha ka dhashay labada howlgal islamarkaana gaaray ciidanka yahuudda ayaa ah dhimashada shan askari oo yahuud ah iyo dhaawaca tiro intaasi ka badan sidaba uu muuqaalku soo bandhigayay wadahadallo rasmi ah oo ruushka iyo ukrain uga furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga wadahadallo cusub oo u dhexeeya ruushka iyo ukrain ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga kuwaasoo ujeedkoodu yahay in la gaaro xabad joojin rasmi ah si loo soo afjaro dagaalka saddexda sano socday ee u dhexeeya labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fiidan ayaa carabka ku adkeeyey in wareegga labaad ee wadahadalladu ay si gaar ah diiradda u saari doonaan joojinta colaadda iyo tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida wafdiga yukrain ku matalaya shirka ayaa sheegay in dalkoodu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin waaweyn oo nabadeed iyaga oo sheegay inay qorshe cad oo ujeedkiisu yahay horumar dhab ah ay markan doonayaan inay shirka kala laabtaan dhanka kale wafdiga ruushka oo uu hogaaminayo la taliyaha madaxweynaha ruushka ayaa habeen hore gaaray istanbul taas oo muujinaysa in labada dhinacba ay si dhab ah u danaynayaan wadaxaajoodkan si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli xasaasi ah oo ay labada dhinac isweedaarsanayaan weeraro culus waxaana u dambeeyey duulaankii ay ciidamada yukrain ku burburiyeen in ka badan afartan diyaaradood oo istaraatiiji ah oo ay lahaayeen ciidamada ruushka moscow ayaa dhankeeda wacad ku martay inay qaadi doonto weerar culus oo saameyn doona magaalooyin waaweyn oo ka mid ah yukrain ugu dambeyntiina ciidamada maamulka yahuudda ayaa afduub iyo xadgudubyo ka dhan ah dadka falastiiniyiinta ah ka wada mandiqada daanta galbeed ee ka tirsan dhulka falastiin warbaahinta ka soo waranta daanta galbeed ayaa ku waramaysa in ciidamada maamulka yahuudda ay maanta oo isniin ah xabsiga u taxaabeen dadyow badan oo reer falastiin ah islamarkaana ku sugnaa magaalada alkhaliil iyo naabolis oo labadoodaba ka mid ah daanta galbeed wakaaladda wararka ee falastiin ayaa tilmaamaysa in ay tiro sagaal qof ka badan oo falastiiniyiin ah ay maanta afduubeen askarta maamulka yahuudda dadkan ayaana sida ay wakaaladu sheegayso waxaa ka mid ah dad dhowaan ka soo baxay xabsiyada maamulka yahuudda sidoo kale wakaaladda wararka ee wafaa ayaa tilmaamaysa in ciidamada maamulka yahuudda ay magaalooyinka alkhaliil iyo naabolis ay maanta ka geysteen xadgudubyo xoogan oo ay ku burburiyeen guryo tiro ah oo ay lahaayeen qoysas falastiiniyiin ah oo ku dhaqnaa labada magaalo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maantay waxaa si deg deg ah looga yeeray xerada xalane ee magaalada muqdisho sida ay daabaceen qaar ka mid ah warbaahinta magaalada muqdisho waxaa maantay xerada xalane looga wacay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona sidoo kale dhanka kale muuqaalo ay duubeen ciidamo ajaanib ah oo ku sugan xerada xalane gaar ahaan kuwa ka socda dalalka afrika muuqaalkaasi ay duubeen ayaa waxaa lagu arkayey gawaari nuuca uu inta badan xasan sheekh maxamuud ku safro isaga iyo istaafkiisa kuwaasi oo kusii qulqulaya xerada xalane ee magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud waxaa xerada xalane uga wacay safiirka maraykanka u fadhiya xerada xalane iyo sidoo kale ergeyga waxaa loogu yaro qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya waxa ay kala hadleen walaaca ay ka qabaan awoodda ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo sii kordhaysa iyo sidoo kale deegaano cusub oo mujaahidiinta gacanta u galaya halka ciidanka dowladda federaalkana ay marnaba awoodi la'yihiin inay hor istaagaan ciidanka shabaabul mujaahidiin oo marba deegaan la wareegaya iyagoona sidoo kale ku wargeliyey xasan sheekh inuu iskutashi sameeyo maadaama maraykankii iyo sidoo kale reer galbeedka ay ku dhow yihiin inay gacanta ka taagtaan taageerada ay siinayaan dowladdan waxay sidoo kale kala hadleen arrimo la xidhiira doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafa ka dhex jira isaga iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka ah haddaba maxay ka dhigan tahay in xasan sheekh maxamuud oo sheeganaya madaxweynaha dowladda federaalka in xerada xalana looga yeero waxaynu qodobkan ka wareysanay siyaasi idriis xasan faarax oo ku sugan dalka dibaddiisa maanta xerada xalane magaalada muqdisho waxaa kusii qulqulaya siyaasiyiin iyo madax ka tirsan dowladda federaalka bal maxaa xerada xalane ka socday maanta
bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin dabcan xero xalane waa meesha looga xukumo soomaaliya waa madaxtooyada soomaaliya ee rasmiga ah oo haddana ah magaalo dhaqanka iyo sharciga iyo nidaamka reer yurub leh oo dad reer yuruba ay degan yihiin intood boqolkiiba sagaashan markii laga reebo dadka kenyaatiga iyo ugandhayska ah oo u shaqeeyo waa xero dadka soomaalida ayna geli karin ka shaqayn karin wax dan ayna ka yeelan karin hadday ka yeeshaanna de dad la wada ay yihiin marka meeshaas oo soomaalida looga taliyo ayay dabcan raggii maaragtay dadka u shaqaynahayey meesha caalamka u shaqaynahayey oo soomaaliya wakiilkooga ahaa baa dee dabcan tegayo maxaa ka jiray marka
dabcan de waa waxa rasmigoo ka jiro ma garanayno laakiin haddaan hadda tusaalahaan soo qaato kaleeto waxaa jirtay yar nin finland degan oo ka soo dhoofahayey magaalada muqdisho oo u soo socday finland ayaa wuxuu kula kulmay airboorka nin finish ah marka waa iswaraysteen marka finishkiibaa wuxuu yidhi magaaladanada magaaladanada muqdisho waa nabade magaaladiinna muqdisho ka waran oo oola jeedo magaalada muqdisho ee xalanad waa nabade adinku magaaladiinna muqdisho ee aad soomaalidu degan tahay ka warrama se xaalkeedu yahay marka magaalada tan xalana la yidhahdo hadda waa magaalo waaye magaalo xalana la yidhaahdo waaye de dabcan magaaladaas waxaa ku taallo meesha rasmiga oo soomaalida looga taliyo dhammaan sidaa la socotaana nimanka kan beesa caalamka u shaqeeya ee maaragtay baasaboorada wato dowladahay ka tirsanaayeen hadda anugu finish baan ahay finishka safaaradooda waxay ku taallaa xalanay ku taallaa hay-adahoodoo dhan xalanay ku yaallaan marka haddaan inta soomaaliya tago aan wakiil ooga noqdo de waa inaan tagaa dee iska ribood gareeyaa oo awaamiirtii iyo wixii ka soo qaataa oo marka shaqaa ka socota meesha waddan walbo ama qof kasta oo siyaasi ah oo waddamada uu ka soo kala jeedaan oo rasmiga ah waa waddankoodii wey aniga hadda xaqiiqatan nin finish ahaan ahay marka maadaamon finish ahay nin kasta oo soomaaliya joogo oo maaragtay baasboor ajanabi watana dee waddanka uu ka soo jeeda waa waddankiisii waayo sharciga siiyey cidyaalkiisu degan yihiin asaga wax walba oo maaragtay tasiilaada loo diyaar u ah marka saa la socotaan waxaa weliba sharwuc waxaa jiro ku khasbahayo qofku inuu waddanka uu ka tirsan yahay dad matalan ruushka oo kaleeto de inkastoo reer galbeedku ay aad maaragtay ugu kacsan yihiin waa waddan waxay yidhaahdaan qofka ruushka ah waxa waajib ku ah inuu waddankiisa ruushka u shaqeeyo meel kasta uu joogo danaha waddankiisa uu ka shaqeeyo hadduu ka hor imaadana waa dembiile laakiin ayagu kuma dhawaaqayaan laakiin waa waxa weeye qof kasta waxa weeye oo ka tirsan wadamadan reer galbeedkaoo dhalasho haysto wuxuu ku khasban yahay siyaasadda waddankaas inuu inuu ka shaqeeyo ouna gacan bidixayn waxaa la leeyahay amaba warbaahinta muqdisho qaarkood waxay qorayaan in xasan sheikh ee xalana looga wacay maxay ka dhigan tahay in madaxweyne dal dhan sheeganaya ama madaxweyne dowladda federaalka dhan xerada xalana looga waco de madaxweyne dowladda federaalka yaa u bixiyey yaa keenay yaa eh, dhaqaalo ku bixinayo yaa ciidamo ku bixinayo caloosh u shaqaystayaala waa reer galbeed waay magaca yaa keenay reer galbeed baa keenay reer galbeed baa bixiyey beesha caalamkaa bixisay magaca kan ayagaa imbigaati ku soo dhisay eh, mataqaana ayagaa ciidamada etoobiyaanka soo gelbiyey xamar keenay eh, marka haddee haddee marka arrintu waa iska caddaade waa dad shaqaale ah eh, nin shaqaale ah weeye maadaama nin shaqaale ah yahayna ciddii u shaqaynahayay unbaa u yeertay wax intaa ka weyn male laakiin magaca kan la leeyahay dowlad federaal baa jirta iyo haddee dowlad federaal hadday jirto wixii dowladda ay ka shaqayn jirtay may ka shaqeeyaan maxay ka shaqeeyaan waay marka magacaas wuxuu ku yahay dulmi buu ku yahay dadka soomaaliyeed in eh, dabadhilifyo ee beesha caalamka u shaqeeya la yidhaahdo madaxweynaha dowladda federaalka macnaha dadka soomaaliyeed dulmi buu ku yahay runtii waana godob laga gelahayo ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed oo in hafaryo weeye waa lagu hafrayaa waa lagu dullaysanayaa marka xaq umula inuu ya- sheegto madaxweyne dowlad federaala sababtoo shaqadii madaxweyne dowlad federaala maba ka shaqaynaya waxa ay isku marila yihiin xasan sheikh iyo kooxaha mucaaradka ah maxay yihiin een waxa is- waa waa shaqo waa mashruuca sida ah mashruuca wuxuu saas u- wuxuu u dhigan yahay in qoorta la isu geliyo oo la ishaysto oo dadka lagu mashquuliyo mucaarad baa jiro ee, khalad baa jiro xagga we macnaha waxaan maqlay maska markuu ama jiirka iyo wuxuu ama aqaane adigu ee, waxaan maqlay dad qofkuu qaninaya wuu afuufaa markaasuu kabaabuyeeyaa markaasuu qaniinaa marka waa tii oo kaleeta weeye waa wax yididiilo been ah mucaarad baa jiro dowlad baa jirto ee, waa la ishaystaa khalad baa dhacay waxoo dhan waxaa weye wax waa ruwaayad la jilahayo weeye wax runa ma ahan Wa- ma kasoo kala horjeedaan waa saaxiibo laakiin haddana waa wax lagu khasbaya inay maalin walba isqaqabsi iyo ay ka shaqeeyaan Ee, marka ma aha wax ayagu ay dooranayaan waa meesha systemka macnaha de waa kubad la ciyaarahayo kubaddaana sidaas loo ciyaara ee ma ahane rag is haysto oo iska soo horjeedo oo ma aha nimanku waa saaxiibo waaye Ee, marka waxay isku haystaan oo keliya ee, maaragtay in iyagu marka ay qof walba uu darka fadhiisto oo lacagta tan maaragtay xaaraanta ah oo asagu go'aan ka gaaro waxaasaa la isku haystaan ama wax dadka lagu maaweelinaya ma ahane niman iska soo horjeedo oo siyaasad iyo mabda isku khilaafsan midna ma ahan xasan sheikh soo hal sana uma dhinno maxay tahay xilligan waxa doorashada loogu celcelinayo mise waxaa jira waxyaabo hadda laga sii tabaabushaysanaayo Een, dabcan wa- waxaa weeye waa dhaqan u yaala weeye dowladda federaalka markay hal sano ka harsan tahay inta badan ee, nin walbaba hadda weliba weli lama s- laysma gaarin nin walba kursigiisu horay usii qaataa ee, ninkii mushaar bixinaya inuuna mushaarka bixin baa laga yaabaa ee, ninkii meel ka shaqaynaya meeshii inuu asaga wixii yaaloo dhan iska qaato Ee, waa wax soo jireen ah waayo oo haddana uma malaynayo ee, wax la wareejin doona iyo wax magaciisi midna inay jiri doonto marka waa nidaam loogu talagalay markay hal sano ka dhiman tahay in buuq la bilaabo si dadka loo jahawareeriyo
maalintii shalay waxaad ka warqabtaa in eh, xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu eriyey eh, taliyihii hay-adda nisa nin kale oo uu shalay eriyey oo mahad salaad ahna uu soo celiyey marka aad il siyaasadeed ku eegto arrimahan maxay ka dhigan tahay
Ee, runtii waxaad moodaa ee, xasan sheekh een, talana ma hayo tabarna ma hayo ee, nin horay uu oga samray ayuu haddana maanta u dhiibay ee, taliyaha ciidamada sidoo kaleeto marka haddee ma kuwii ma sambalolshaa ka daray oo wuxuu door biday mahad salaad buu door biday oo san- sambalolshaa ka sii daray mise een, wax kalaa jiro oo waxaan isleeyahay xasan sheekh dad badan oo uu ku kalsoon yahay ma jirto marka maadaama dad badan uunan ku kalsoonayn shakhsiyaad dhowr amse afar iyo shan qof baa laga yaabaa inuu ku kalsoon yahay taasuu marka isku bedelaya kolba mid buu ku fiirinayaa laakiin sababta uu nin shala uu oga qaaday maanta uu ugu dhiibahayo ama waxaa jiro wax maaragtay la wada leeyahay ama waxaa jirto eh, wax bannaanka ka ah sida dowlado ajinabi ah oo ku amrahayo inuu eh, kolba nin u dhiibo midda labaad nimankan reer galbeedka waxay aad ugu dadaalaan beesha caalamka waxay aad ugu dadaalaan qofka ay la shaqeeyo inay karaamada kaga ciyaaraan oo ay damiirka ka dilaan oo uu gaaro eh, go'aano iska hor imaanayo si maaragtay aan loo aaminin oo maaragtay uuna gacantooda oga bixin marka haddee jeer waxay sameeyaan mar walbo inay baahidiisu qofka badato si mar kasta uu ugu baahnaado eh, maaragtay dadka loo shaqaynayo marka waxaan isleeyahay en, waa un ayaandarada soomaaliya ka jirto iyo dadka soomaaliyeed caqli wada lagu ciyaarayo unbaa- unbaan dhihi karaa wax kalama dhihi karo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد eh, xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa saliidda macsarta ama saliid macsarada qofba sida uu yaqaano Eh, macsarada waa saliid aad u qiimo badan cuntadana loo isticmaalo lehna caraf udgoon waxaa sidoo kale laga helaa faa'iidooyin caafimaad aan la soo koobi karin waxaana la isticmaali jiray saliidan macsarada kumanaan sano ka hor waxaana loo yaqaanaa saliidda macsarada queen of oilis oo loola jeedo boqortooyada saliidaha adduunka waxa ayna ka kooban tahay dufanta loo yaqaano mono unsaturated oil iyo poly unsaturated oil taas oo micnaheedu uu yahay dufanta aan wax dhimin oo u fiican caafimaadka bani'aadamka sida wadnaha cudurrada ku dhaca qulqulka dhiigga kolestaroolka iyo cadaadiska dhiigga waxayna ka yimaadiin dhirta kalluunka miraha lowska zaytuunka sisinta avakaadhaha iyo kuwo kale oo tiro badan faytamiinada iyo macdinta ku jira macsirta waxaa ka mid a faytamiinada vitamin e vitamin k xagga macdinta waxaa ku jira calcium zinc iyo magnesium faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira saliidda macsirada lambarka ugu horeeya waxa ay ka hortagtaa cudurka kansarka sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka antioxidant loo yaqaano ama difaaca jirka u ah waxyaalaha bannaanka ka soo weerara labo waa xanuun baabi'iye korka haddii la marsado xumadda iyo xanuunka ayay qaadaa bacdallaahi saddex waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga sababtoo ah waxaa ku jira dufanta caafimaadka leh maadooyinka kalsiyamka ku jira awood afar waxay kobcisaa caafimaadka lafaha sababtoo ah waxaa ku jirtaan dhahnay tiro kalsiyam ah iyo magnesium iyo maadada zingiga ah shan waxay sidoo kale daaweysaa welwelka iyo hurdo la-aanta soo wajahda qofka ee baniaadamka maskaxdiisa lix waxa ay furtaa xididada xanimay ee jirka baniaadamka ama loo yaqaano arteriosclerosis toddoba waxay u fiican tahay xasaasiyadda iyo cuncunka jirka baniaadamka sideed waxay nafaqo u tahay koriinka jirka baniaadamka khaasatan tinta ayay bixisaa islamarkaasna ay qurxisaa haweenka si gaar ah weliba sagaal waxa ay kordhisaa xusuusta maskaxda toban waxay daawo u tahay dareenka ama hamyirida qofka soo wajaha kow iyo toban waxay sidoo kale daawo u tahay xanuunka baabasiirka iyo caloolo fadhiga sababtoo ah qofka haddii ay caloosha fadhiisato wuxuu isticmaali karaa galaas caano ah oo lagu daray hal qaado oo saliid macsaro ah laba iyo toban waxay sidoo kale daawo u tahay cabugyada sanka iyo afka ku dhaca saddex iyo toban waxay sidoo kale daawo u tahay cudurka fangaska loo yaqaano ee jirka maqaarka gala khaasatan faraha iyo lugaha gacmaha gala loo yaqaano athletics foot ama cudurka cagaha iyo gacmaha calaacasha lugaha iyo gacmaha gala afar iyo toban waxay sidoo kale daawo u tahay goonjabka iyo madax xanuunka joogtada ah saliidan ma kiciso gaaska kolesteroolka iyo dufanka beerka sababtoo ah waxay ka imaatay dufanka dhirta ama plantis oil wax loo yaqaano horey waxaan uga soo sheekaynay dufanta waxaan sheegnay inay ka kala imaato laba jiho jiho oo dhirta ah iyo jiho oo xoolaha ah marka tan jihada dhirta ka imaato wax kolesterool ah ma lahan gaas ma kiciso beerkana dufanta kuma kiciso qaab isticmaalkeeda waa qadar yar oo dhexdhexaad ah hal ilaa iyo laba jeer ayaa maalintii la isticmaali karaa wax dhibaato ahna ma lahan qof ay ka reeban tahay ama ay u daran tahayna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow xawraysiida ayaad dhegeystayaal maqlaysaan qaybihiisa dambe ayaan ku sii soconnaa kooxaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalka sida ay wax u wado ayaa waxa ay shuruudo ku xireen fadhi iyo gogol uu fidiya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka war-saxaafadeed ay baahisay filla soomaaliya ayaa waxaa lagu xusay in xasan sheikh uu codsanayo kulan uu la yeesho maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale waxa loogu yeero bulshada rayidka ah waxaana la belamiyey shan iyo tobanka bishan juun aynu ku guda jirno siyaasiyiinta mucaaradka oo dhankooda soo saaray war-saxaafadeed ayaa waxa ay shuruudo ku xireen aqbalaadda gogosha uu xasan sheekh fidiyey shuruudahaasi waxaa ka mid ah in fadhigaasi laga wada hadlo khilaafka siyaasadeed iyo kan doorashooyinka labada heer ee maamul goboleedyada iyo federaalka xasan sheekh ayaa hore u fidiyey madasha wadatashiga taasoo keliya ay yimaadeen galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle markii dambena waxay ku dhawaaqeen xisbi loo bixiyey cadaalad iyo wadajir kaasoo ay qayb ka yihiin saddex maamul goboleed maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyagana ka maqan waxaa loogu yeero madasha wadatashiga
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe waxaa duruus oo ku saabsan culumta luuqadda carabiga loogu soo xiray ganacsatada waxa ay barteen ganacsadan kitaabta kale ah ajruumiga naxwaha iyo sidoo kale farqurxinta luqadda carabiga gabagabada duruustan oo soo dhammaatay waxay ardayda u mahad celiyeen sheekhii bixinaya casharada iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee magaalada saako bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamedin waalihi wasaxbii ajmaciin ama bacd ani oo eh qof ka mid a ganacsatada degmada saakow oo magaagan dheroomad kuusow yaa mayba antaa ka jeediyey oo waana ku tirsanaya ardaydii ka takharujtii manhajka harakada awal hor hansaarti oo shahaadana la sii markii shahaadana la sii oona na eri saacadana ku bilaabo fasaxantin xalaqaadka fadaanka biiri kortan istiin wal ambarada kortan laakiin wal hata ku badal inta lasiin weere kooy walaa lasiin bare dherooma jarta iyadoo nana eri iyagoo may iska hel qaangnay ini casharadii dib an sii wadana oo macalin dalbana macalinamnnshaani macalinka nenshaani maybaa dalbanay in isunin ku bilaabo luuqada sida ajruumiga oo kale hata kolleyna nin bilaabay ajruumigana maasha allah waa biyaajidii lamaad oo isla macalinkunkan eh nin dul marow maasha allah walbadaan ku fahanni ee may kale nin barbar socday oo dalabkaan haayay dalbani oo noo ogolaaday macalinkana qad oo yacni farqurxin eh haddee agtar may an badan ahaa lanka mas-uul ah barada ina fartisnagata farla fahmo kor adduunka lagu aqoonsanye saas daraadiye mayba marka dalbanay oo codsani codsigaan haayay far oo roqco la erow roqcodii qaata kolley maasha allah intixaamkii basay sugahayna haka takharujni fartaana sidii awal hormehata maasha allah boqolkiiba boqol waa iyada linfahmo kor far muuqato oo langade mutacalim jaamacadaha ku bayl ero kor oo kale fartisaatana maasha allah macalinkii waan la barina melanaha ilaahay ajari xasanaadta ku sii ardayda isxilqaantay iyadoo lin khasabna iyadoo lin khasabna isxilqaantina maylanaha iyoona casharadin dib in sii wadada haddee aqoonto malku wiinadow rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka eraayahayti waqul rabbi zidnii cilman tiinow muuse ilaahay ka eraayahayti walad ku aqoon badan ajare weydiisoy aqoonta aqoon laha koobo kor mee uninama sida fudood maha ka koobo kor laakiin mayba iska diyaana biidnillahi tacaala sii wadana walbarashadaana ilaa heer intii un awoodna ku deeri korno wabilaahi towfiiq bismillaah magacaygu waa saalax cusmaan abuukar waxaan ka mid ahaa ganacsatada wilaayada islaamiga gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada saakow ilaahay mahadi waxaa noo soo gabagaboobay kitaabka ajruumiga iyo barashada farqurxinta carabiga taasoo noo soconaysay muddo hal bil ah waxyaabaha aan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa sida wax loo ciraabiyo tusaale ahaan rabbi waafiqnii fa acmala saalixan rabbi munaadaa xudifa minhu xarfu nidaa'i asluhu yaa rabbi yaa xarfu nidaa rabbi munaadaa mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai almutakalim almaxfuudatu litakhfiifin manaca min duhuuriha ishtigaalu almaxali bixarakati almunaasaba rabbi mudaaf وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وفقني فعل الدعاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والنون للوقاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب فأعمل الفاء فاء السببية الواقعة بعد الدعاء أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا صالحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره magacayga waa abuu dalxa anoo ka mid ah dadkii ganacsatada saako horey u dhameeyey muqararkii xarakada oo horey u dhameeyey oo shahaadooyinka la siiyey haddana dib waxbarashadii u waday anoo ka mid ah ardaydii waxaa noo dhammaaday kitaab la yidhaahdo ujrumiya asoo icraaba iyo asoo khada luqoraay ayaa noo dhammaaday kheyr allaha siiyo walaayada maktabadu dacwa waa ku mahadsan yahay sheikhu uu noo keenay kheyr allaha siiyo waxaa kaloo u mahadcelinaya bacdallaahi ilaahi subxana wa tacala bacdigiis shiikhayna qaaliga ah oo wakhtiga ka bixiyey oo muddada bisha ah oo noo dhabar adeegay wakhtigiisa qaaliga bixiyey oo habeen iyo maalin oo kitaabka diyaarinayo oo na fahansiiyey ayaa isagana waxaan leeyahay jazaaka allahu khayran aan leeyahay sheekhayna qaaliga ahaa waxaa kale oo haddana abaal mudan inaan sheego ardaydii u dhabar adeegtay oo intaas wakhtiga fadhiday oo ka qayb qaadatay inay waxbarato oo waxbarashadii hore u wadato ay ku dadaashay ayagana waa mahadsan yihiin waxaa kaloo mahadsan idaacadda alfurqaan oo habeen iyo maalin idin u taagan tahay waxyaabihii ka dhaca beled iyo baadiye dalka iyo dibaddaba ay ummadda ay usoo tabinayso akhbaaraadka waadaxa u keenaysa idina waa ku mahadsan tahay waxaa kaloo oo aan sheegi lahaa waxaan barannay in inagana aan ku dhaqanno oo cidihiina aan gaarsiino oo dadkana aan barno ayaan ka rajaynaya ilaahay subxana watacaala cilmiga aan barannay wakhtiga noo socday marka waxaan kusoo gabagabaynayaa ardayda waxaan leeyahay cilmiga ma dhammaadee wakhtigaana intaan haysanno cilmiga in aan ka faa'iidaysanno waxbaa noo baxay waxbaa noo iftiimiyey marka waxaa loo baahaya ninkasta wixii loo hadda fan fanka hadda aan baranay oo luuqadda ama naxwiga inaan haddana fanuun kale ku xigta inaan baranno ayaan wilaayada ku codsanaynaa annagana diyaara u nahay ardaydana waxaan leey wixii la bartay yaa la fakininin ha lahaayo cilmiga wuxuu ku siyaayadaa in la akhriyo adna sii akhrisid oo dadkana aad ku dhaqanto oo dadkana aad u sheegtid ayaa cilmiga ku siyaayadaa haadaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waxa weeye waxaanu waxaa culammadu noo sheegeen in aan baniaadankiisa haddii badda qad laga dhigo geedahana qalin laga dhigo inaan waxbarasho aysan intaas aan waxba loo helayn geedo kale iyo wax in loo abuur mooye waxbarashada heerkaas ayaa laga rabaa inay ilaadankiisa gaaraan annaga dham aan gaarno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin dunuubteennan ilaahay ku dhaafo jannana aan ku galno jannaatu fardowsa cala saraysa ilaahay dhammaanteen nagu geeyo cidda soo abowshana ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay himigiina qaada waxaad barateen dadka gaarsiiya guryihiina gaarsiiya ilmihiina gaarsiiya bulshada gaarsiiya ninkii ninkii inta waxbartay la seexday waa la ciqaabay oo diintii fidi waayo diintuu la fadhiistay ayaa lagu ciqaabay ninkii fidiyana ajira lagu siiyey kuwa ajirka lagu siiyo janno ku gala aad noqoteen wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaasi waxa ay ahaayeen ganacsato baratay culuum ku saabsan luuqadda carabiga
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم